asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulanto wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhowaada waa xubinteenni murtida maanta xubinteenna murtida maantana waxaa aalaaba halkan ka soo jeediya aniga oo ah cabdinaasir axmed barkhadl taanan maantana waxaan ku soo qaadanaynaa idamka e b sheekooyinkeennii murtida qaybtoodii saaxiibtinimada saaxiibtinimadu sidaad u ogtihiinba dhegeystayaal waa shay aad iyo aad u adag weliba dadka dar ilaahay u saaxiibay ee iimaanka u saaxiibka ah ee eheludiinka ah amaba maaragtay eheluxishoodka ah ama ehelwaanada ah ee maaragtay saaxiibtinimadooduna halkaa ay ka bilaabata kuna salaysan tahay sida loo dhexgalaayay way adag tahay sidaas darteed shaydaan ayaa waxa uu damcay laba nin oo saaxiiba inuu kala eriyo waa siday xubintanu inaan leedahay labada nin ee saaxiibka weligood niman iska horyimid ama wax isku qabtay ama ishardiyey ama isdagaalay ama murmay ama wax isku diidey ama isbeeniyey mayna ahaan jirin laba nin oo ninba ninka kale waxa uu sheego uu aad u aaminsan yahay uuna ta'kiidiyo adkeeyo ayay ahaayeen sababtoo waxay ahaayeen laba ninoo dar eebe saaxiib u ah maalinkii dambe ayaa shaydaan si uu isugu dira waayey nimankaas ayaa dhex maray see u dhex maray qaabkee u dhex maray shaydaanku timo dheer buu lahaa markaasu waxa uu sameeyey timihii ayuu dhinacan soo xiiray dhinac buu xiiray labada dhinac labada dhaban ama labada gees ee madaxa ayuu qayb xiiray qaybtaa markuu xiiray muluq buu ka dhigay muluq ayuu qaybtaa ka dhigoo sakiin buu mariyey qaybtii kalena timihii dheeraa oo halab ah ayuu sii daayey kolkaasuu tegey xag meelahaasuu soo warwareegay laba ninoo taagtaagan oo iska soo horjeedo midna halkaasoo kale taaganya midna halkanoo kale taaganya ayuu dhex maray dhexdooda ayuu maray labada nin markaa nin waxaa soo xiga qaybtii timaha dheer lahayd ninka kalena dhinacii xiirnaa ee ilaa dhalada ku joogay ayaa soo xiga adu waa madax la kala baray oo qaybna la xiiray qaybna timo dheer oo halab ah loo daayey kolkaasuu dhex maray markuu dhex maray yaa nin yidhi labadiina ninkii timuhu soo xigeen yaa yidhi acuudu bilaahi min ashaytaan rajiim oo ninku timo dheera qofku timo dheera kii kale dhinaca xiiran soo xigay yaa yidhi hebelow miyaad waalatay ma ninka dhinaca xiiran dhinac buu xiiri ma ninka xiiran waaba muluq xabad tinama ma lehe qurdub labadii noqoorta isla galeen hebelow maanaad bilowday saaka inaad i waasho maya ma bilaamin adaa damcay saaka inaad i waasho ninkii timihiisu ay halabta ahaayeen timaha halabta ee garabka jooga laha yaa waxaad leedahay haddii lahay idmahayo macal dhegihiisa ay qariyeen iyo dhabankiisii ee timaha dheeree lalmada laha ayaad leedahay ninku dhinac ninku wuu xiirnaa iyo warma ninkii xiirnaa ee qurdanaa ee madaxiisu werwelahaya aad moodeysay haddii eebba idmahayo ay qoraxdu qabatay sida muraayadda u ekaabaad leedahay ee timuu laha wararnagati waadba waalatay warma waalanin adaa waashay maanoo soo jeeda hebelow khaldaysa maya kuma khalday labadan khilaafkoodii halkaasuu ka bilowday shaydaanka waxaa la dhihi jiray dhanxiir waxaa la dhihi jiray ha noqonina labadii qof ee dhanxiir dhex maray ayaa dadka lagu waanin jiray waxaan macno lahayn markii dadka ay soo dhex maraan ama waxaan macno lahayn kolkay isku qabtaan ayaa la dhihi jiray hebel iyo hebelow dee waxba ma jiraane oo hadda waxaad sheegaysaan wax macno lahoon garanno ma ahee ma dhanxiir baa idin dhex maray dhanxiir shaydaankaa dhanxiir sidaasuu ku dhex maray labadaa nin labadii nina dooddoodii waxay tagtay anuu imoodahayaa inaan waalanahay oo uu keenay inuu igu ciyaaro iyo anuu moodahayaa inaan indhala ahay ama aan indhayareeyey oo wuxuu bilaabay hadda saaxiibkay inuu igu ciyaaro kalsoonidoodii ayaa halkaa ku kala dhimatay waxa dhex marayna wuxuu ahaa shaydaankii loo yaqaanay dhanxiir waayahan dambe waxaadba moodaaba dadka soomaaliyeed baydooda inuu dhanxiirkaasu dhex maray oo muran ama macan lahayn isagaara way cabtaa iyo ma cabtaa ayay badidoodu isku wada hayaan maahmaahda maanta ee aan ku soo qaadanayno xubinteenan murtida maanta idamka e b waxaa la yidhi ninku yaqaana looma gabbado ninku yaqaana looma gabbado